الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصغى الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد sidaa ogsoon tihiin diinta islaamku waxay ku dhisan tahay oo ku tiirsan tahay laba tiir iyo laba asaasoo waaweyn waana tan lagu islaamo midda koowaad waxaa weeye shahaadatu an laa ilaaha ila allah midda labaadna waxaa weeye shahaadatu anna muxamadan cabduhu warasuuluh qofka islaamkiisuna ma ansaxaayo diinna ma ansaxayso labadaas arrimood ayadoo mid uu dhiman yahay alictisaamu bisunna waa qismiga labaad iyo mutaabacada nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo raaciddiisa labadooduna waa laba shay oo islaasimsan oo aan kala haraynin mid waa tawxiidka nabiga waa tawxiidka rabbi subxaanahu wa tacaala lagu gaar yeelo cibaadada anwaacdeeda kala duwan midda labaad tii hore waxay ahayd tawxiidka allah tawxiid lmursil kii soo diray rasuulka rususha kii soo diray allah in la keli yeelo waxaa lagu keli yeelayana waxaa weeye cibaadadiisa cibaadadoo noocyaal badana magac weyn ah oo ay jamcinayso magacaasi cibaadada ah wax walboo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu jecel yahay oo raalli uu ka yahay magaca alcibaada wuxuu soo aruuriyaa oo macno uu u yahay qowl walba ficil walba iyo wax walba ilaahay subxaanahu wa tacaala uu raalli uu ka yahay uu jecel yahay ismun likulli maa yuxibuhu allah wayardaah uu tusiya cibaadada marka ismigaasa ilaahay subxaana wa tacaala in lagu gaar yeelo sujuuda ha ahaato rukuuc ha ahaato ducada iyo baryada ha ahaato annadar ha ahaado khawfka iyo cabsida qalbiga maxabada nooca ugu sarreeya oo ugu saafisan tala saarashada iyo tawakulka iyo cibaadada noocyaasheedu alle oo aadka u tiro badan in ilaahay subxaanahu wa tacaala lagu waxido oo lagu gaar yeelo tan labaadna culammadu waxay yidhaahdeen waa tawxiid ulmursal kii la soo diray in lagu keliyeeyo kii la soo diray in lagu keliyeeyo raacitaanka iyo daacada iyo u hoggaansanka oo wixii uu yidhaahdana lagu camal falo amarkiisa wixii uu reebana laga dheeraado wixii uu sheegana la rumeeyo wax allaal wixii akhbaara oo nebiga calayhi isalaatu wasalaam uu sheego la rumeeyo wixii amara la fuliyo fattaquula bilistitaaca intii la awoodi karo wixii uu reebana laga dheeraado lagu keliyeeyo nabiga calayhi salaatu wasalaam arrinkaasi lagu keliyeeyo oo kii la soo diraya ummad walbana waxaa laasim ku ah inay rasuulkeeda iyo nebigeeda ay saas u ateecdo ummaddaana ilaahay wuxuu u soo diray nebi moxamed calayhi isalaatu wasalaam moxamed bin cabdillahi bin cabdilmualib khaatam alambiyaai waarusul ummad walba nebigeeda inay raacdaan laasim ku ah annagana waxaana loo soo diray moxamed ibni cabdillaah sala allahu calayhi wasalam rususha oo dhanna calayhim asalaatu wasalaam waajibka naga saaran rususha kale inaan jeclaanno oo aan rumayno nebigeenna calayhi salaatu wasalaamna intaas dheeri wuxuu leeyahay inaan asaga raacno maxabbada iyo iimaanku rusushoo dhani ka dhexaysa oo waajib waxaa rukni arkaanta iimaanka ka mid ah oo qofka iimaankiisuusan ansixaynin inuu rususha uu rumeeyo alambiyaa warusul wixii magacooda aan naqaanona magacooda wixii magacooda aanan aqoonina si duuduuba nabigeena calayhi salaatu wasalaamna wuxuu gaar u leeyahay itibaac iyo raacis iyo u hoggaansan iyo sharcigiisa inaan qaadanno waa rasuulkii annagana loo soo diray waa qaybta aan rususha ku leenahay ummad walba ilaahay qaybuu siiyey annaga rususha qaybta aan ku leenahay waa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo ambiyada lagu khatimay rususha iyo ambiyada ilaahay uu ku khatimay diintiisana ilaahay uu ka dhigay diintii khaatimka ahayd oo wax walba dhammaystirtay ictisaamku ilaahay subxaana wa tacaala uu qur-aanka uu ku sheegay sunnadana ku soo aroortay ilaahay qur-aanka uu ku sheegay ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yidhaahday wakayfa takfuruuna waantum tutla calaykum aayaat ullahi wafiikum rasuuluh ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وحو إلهي أون أمري الاعتصام وحو إلهي سبحانه وتعالى إلهي يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم قد جاءكم برهان من ربكم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين آية وحرر سورة النساء آخر الكجرة وأنزلنا إليكم نورا مبينا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل اعتصام iyo qabsasho ictisaamku culammadu waxay ku sheegeen qabsashada iyo ku dheganaansho iyo haysasho wuxuu ilaahay u amray xabligiisa inaan qabsanno waxaana xabliga loola jeedaa ilaahay diintiisa culammadu waxay ku fasireen waxyaabo isku hal macno ku soo arooraayo waa qur'aanka waactasimuu bixabli illaahi waa qur'aanka waactasimuu bixabli illaah ilaahay xarigiisa ku dhega waa qur'aanka waactasimuu bixabli illaahi ilaahay xarigiisa ku dhega waa nebiga calayhi salaatu wasalaam waactasimuu bixabli illaahi xarigga ilaahay ku dhega waa islaamka kulligoodna waa isku hal macno waa diintoo dhan xablullaahi waa sharcigiisa uu noo keenay oo nabiga calayhi salaatu wasalaam lagu soo dejiyey nabiga calayhi salaatu wasalaamna waxaa lagu soo dejiyey laba waxyi mid waa qur'aanka midka waa midna waa sunnada mid waa qur'aanka midna waa sunnada alaa wa inii uutiitu lqur'aana wamilahu macah waxaa nabi calayhi salaatu wasalaam la siiyey qur'aan wa milahu macah waa sunnada nebi calayhi salaatu wasalaam labaduna waa waxyi xagga ilaahay ka soo degay sida qur'aanku uusan u ahayn wax nebiga calayhi salaatu wasalaam uu soo maagay ama wuxuu isaga soo fakeray ama wuxuu isaga soo diyaarsaday ee waxyi u yahay oo nebi calayhi salaatu wasalaam iyo malaku jibriil labadaasi aysan ku lahayn ilaa gaarsiin maahan malaku jibriil waa rasuul waa la soo diray nabi maxamed calayhi salaatu wasalaamna waa rasuul waa la soo diray labadooduna qur-aanku waxba kuma le ilaa gaarsiin maahan waxba kumaysan darsan waa laba rasuul labadoodu oo mid walba aamina mid walba amiin ah wuxuu ka maqlay malakul jibriil rabbi subxaanahu wa tacaala uu ka maqlay ka dhegaystay wuxuu maqlay oo dhegaystay wuxuu ku u keenay oo ku akhriyey nebiga calayhi isalaatu wasalaam isaga waxna ku darin waxna ka nuqsaamin nabi maxamed calayhi isalaatu wasalaam isaga waxba ku darin waxba ka nuqsaamin uu dadka soo gaarsiiyey sunnada nebiga calayhi isalaatu wasalaamna waa saas oo kale waa waxy soo degay waa amar rabbi culimmadii hore sunnada waxay ku idlaaqi jireen oo ku magacaabi jireen diinka oo dhan diinka oo dhan ee waxay ku magacaabi jireen sunna kutubta ictiqaadkana way ku magacaabi jireen kutubta ictiqaadka kutubu sunna marka sunnaha marka la yidhaahdo waa diinka ilaahay uu soo dejiyey oo dhan waana waddada sunnadu waa waddada la raaco waxaa soo gelaya qur-aanka waxaa soo gelaya axaadiidta nabiga calayhi salaatu wasalaam labadaba wuxuu ilaahay subxaanahu wa tacaala uuna amray marka inaan sunnadiisa aan qabsanno nabiga calayhi salaatu wasalaamna sidaasoo kale u amray في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة يرضى لكم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم ويكره لكم ثلاثة قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال wuxuu ilaahay subxaana wa tacaala u raalli uu idinkaga yahay saddex arrimood an tacbuduuh walaa tushrikuu bihi shay-a wa an tactasimuu bixabli illaahi jamiica walaa tafaraquu arrinka koowaad waxaa weeye cibaadada ilaahay in lagu gaar yeelo oo rukniga ugu weyn ah أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا أرنك لبعض وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إن إلهي حبل جيسا أكد كتان حرق جيسا أكد جناتا حبل الله لقد جنانا أيو ووحي النبي عليه الصلاة والسلام ولا إماضي وكتابي السنة haddii tan hore qofka laga waayo oo cibaadada ilaahay uusan u khallisin wuxuu ku dhacayaa shirkigii weynaa tan horena qofku wuxuu uga badbaadayaa shirkiga uga badbaadaya ilaahay cibaadadiisa inuu ku gaar yeelo uusan waxba la wadaajin wuxuu uga baxayaa shirkigu uga baxaya waa ikhlaaskii iyo cibaadada ilaahay in lagu keli yeelo arrinka labaadna waxaa looga baxayaa bidcada labadaasna ma kala maarmaan ikhlaasku waa waajib oo ilaahay in cibaadada lagu lagu keli yeelo qofka waxa uu samaynayo oo cibaado ah qasadkiisu waa inuu allah ahaado oo cid kaleeta uusan oola jeedin taas keliyana kaafi ma aha ilaa inuu ku darsado maahane inay cibaadadaasi ay tahay mid waafaqsan sharciga mid ilaahay xabligiisa iyo xari xariggiisa waa inay ahaato ikhlaas iyo xarigga ilaahay oo lagu dheganaado qofka haddii ilaahay keligiisa u caabudo niyaddiisuna ay wanaagsan tahay laakiin xariggii ilaahay uusan qabsan ma gaaraayo meeshii la rabay meeshii qofkii la rabay ma gaaraayo ikhlaaskiisa iyo dadaalkiisu run ha ahaado laakiin haddaadan ku socon waddadii meeshii ku gaadhsiinaysay ee waddo kaleeta aad raacdid dadaalkaaga waxba ma taraayo dadaalkaaga iyo xamaasadaada iyo firfircoonidaadii waxay ku baxaysaa meel cidla ah meel cidlaha keliya kuma bixina khasaare kugu noqonaysa wax adiga lagugu cadaabo waxay la mid tahay qof sahaydii iyo zaadkii iyo gaadiidkii uu u dhammaystiran yahay laakiin waddadii aan ku socon waddadii aan ku soconin marka waa socday laakiin waddadii maaha waddadaa marka kuma gaarsiinaysa meeshii la rabay xabligan iyo xariggaanna waa xariggii ku gaarsiinaya allah xariggan wuxuu ku gaarsiinayaa allah waa xariggii ilaahay lagu gaaraayo waddadan waxay ku gaarsiinaysaa allah caza wajal hal waddaana ilaahay gaarta hal waddo oo keliya aa ilaahay gaaraysa waddadaasi waa waddadii asaga uu sharciyeeyey waa waddadii asaga uu sharciyeeyey oo asaguu amray wixii ka soo harana ilaahay waa uu xeray ilaahay waa diidey wixii ayada ka soo hara wuxuu yidhahda rabbi alyowma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii waradiitu lakum alislaama diina waxaa laydiin dhammaystiray diintii waxaa laydiin taam yeelay laydinku taam yeelay nicmadaydii waxaan raalli idinkaga noqday islaamkan iyo diintaanaan raalli idinkaga noqday wixii marka maalintaasi ka soo hara oo ka dambeeya wixii maalintaasi aan diin ahayn oo ilaahay aan loogu dhowaanaynin loogu dhowaanaynin ma dhacayso in ay noqdaan maanta diin iyo waxa ilaahay subxaana wa tacaala loogu dhowaado bukhaari wuxuu wariyey can taariq ibnu shihaab wuxuu yidhahday nin yahuudiya a wuxuu u imaaday nebiga calayhi الsalaatu wasalaam markaasu wuxuu yidhaahday waxaa akhrisaan aayad haddii annaga inagu soo inagu soo degi lahayd waxaan ka dhigan lahayn maalintaas inagu soo degtay maalin iida alyowma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii waradiitu lakum alislaama diina ninkaa yahuudigu wuxuu yidhaahday haddii annaga aynagu soo degi lahayd aayad noocan oo kale oo maanta laydin dhammaystiray diintiin diintii waa laydin dhammaystiray nicmadii waa laydin buuxiyey maalintii aayaddaas aynagu soo degtay iidaan ka dhigan lahayd cumar raximah llah radi allahu canhu wuxuu yidhaahday cumar khadaab radi allahu canhu waxaan naqaanaa maalintii soo degtay iyo meeshii ku soo degtay waxay ku soo degtay carafa meesha la yidhaahdo waxay soo degtay yowmu carafa maalin jimcana waa ahayd yowmu carafa oo maalin jimca ku beegan oo nabiga calayi salatu salaam carafa uu joogo ay ku soo degtay marka maalin weyni soo degtay alyowma akmaltu lakum diinakum maalintii soo degtay waxay ahayd maalin weyn maalin jimcay ahayd maalin carafana waa ahayd arrinkaas wuxuu tusiyey in diintan ay dhammaystiran tahay maadaama ay dhammaystiran tahayna aysan ansixaynin in wax kaleeto ilaahay loogu dhowaado ha ahaadaan caqiidooyin ama ha ahaado waxyaabo cibaadooyin kalaa caqiidooyinka ka soo hara caqiidadii nebiga calayhi salaatu wasalaam uu baray dadka oo saxaabada nebiga calayhi salaatu wasalaam ay ku sugnaayeen oo ay ku tageen oo muslimiintu isku waafaqeen muslimiinta macnii waa saxaabada ay isku waafaqeen ma jirin nebiga calayhi isalaatu wasalaam markuu dhinto ka gadaal wax saxaabadu ay keeneen oo aysan sunnaduna sheegin qur-aankuna uusan sheegin ma jirin oo gadaal laga keenay oo la leeyahay xilligii abubakar ama xilligii cumar waxaa la sameeyey caqiide hiblaaye ah ama hiblaayaha la caqiideeyo ma jirin waxay ku socdeen wixii nebiga calayhi salaatu wasalaam uu ku socday waxay haysteen nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu wuxu uu haystay ilaahay qarnigoodu ka dhammaaday taasna waa iswaafaqid iyo ijmaac iswaafaqid iyo ijmaac intaan inay xaqi ay tahay wixii gadaal laga keeno ayagu waxay ahaayeen dadkii hormaray ummaddaani waxaa u hormaray nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo jiilkii nebiga calayhi salaatu wasalaam aa u hormaray ayagu qur-aanku ku soo degey sunnadana ayagaa soo naqliyey oo xifdiyey ummaddan marka muxamediyada ah ummaddan islaamka ah waxaa awal u ah nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisa hal waxayna ku socdeen nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisu hal waxay ku socdeen weligaa arki maysid saxaabada nebiga calayhi salaatu wasalaam oo wax ku soo darsaday la leeyahay waxaanay saxaabi hebelaa keensaday cumaraa keenay cuhmaanaa keenay caliyaa keenay ma arkaysid oo sunnada nebiga alay slat slam khilaafsan oo la leeyahay tan waxaa la dhahaa sunnadii cumariye ahayd tanna waxaa la dhahaa sunnadii cuhmaaniye ahayd oo sunnada nebiga alay slat slam uu la imaaday ka duwan caqiidadii nebiga calayhi salaatu wasalaam qur-aankii sunnada ku sheegay khilaafsan hal waxay ahaayeen waman yushaaqiq arasuul min bacdi ma tabayana lahu اlhudaa wayattabic gayra sabiili اlmu'miniin ilaahay wuxuu ku sheegay laba arrimood waman yushaaqiq arasuul min bacdi ma tabayana lahu اlhudaa almushaaqaqa waa khilaaf iyo dhinac ka istaagis dhinac in laga istaago qofkii nabiga calayhi isalaatu wasalaam khilaafa oo waddadiisa dhinac ka istaaga waa rasuulka wayattabic gayra sabiili اlmu'miniin mu'miniinta waddadooda waddo aan ahayna qaada waa arrinka labaad nabiga calayhi isalaatu wasalaam dhinac ka istaaga waddadii mu'miniintana kayrkeed iyo waddo aan ahayn raaca waddada mu'miniinta nebiga calayhi isalaatu wasalaam ma khilaafsana waa tiis waa isku hal xabo mu'miniintana waa saxaabada ila qur-aanka markuu soo degaayo mu'miniinta la sheegaayo waa saxaabada nebig alai slat salaam wixii ayaga ka soo harana ayagay taabic u yihiin marka rasuulka calayhi isalaatu wasalaam iyo mu'miniintan laba waddo iskhilaafsanna maaha waa hal waddo markuu nebiga calayhi isalaatu wasalaam u noolaa iyo markii nebiga calayhi isalaatu wasalaam uu dhintay ka gadaa labadaba hal waddii saxaabadu ahaayo qofkii khilaafa nuwallihi mamaa tawallaa min bacdi maa tabayana lahu اlhudaa markii ilaahay xaqa uu caddeeyey ka gadaal oo sunnadii ay caddaatay oo kitaabka ilaahay la akhriyey oo sunnada nebiga calayhi isalaatu wasalaam la fahmay oo caddaatay ka gadaal qofkii rasuulka dhinac ka istaaga waddadiisa iyo waddada mu'miniinta nuwallihi maa tawallaa wanuslihi jahannam wasaa'at masiira waa goodi adag in jahan jahannama lagu goodiyey marka mu'miniinta nebiga calayhi isalaatu wasalaam waddadiisay waafaqsanaayeen wixii ayaa ka dambeeya wuxuu soo gelayaa waciidka aayadda wixii ayaa ka dambeeya nabiga calayhi isalaatu wasalaam iyo saxaabadiisa wixii ka dambeeya waxaa miisaan u ah waxay nabiga calayhi isalaatu wasalaam uu ku sugnaa iyo wixii saxaabada nabiga alai slat slam ay ku ijmaaceen isku waafaqsanaayeen wixii waafaqsan khayr wixii khilaafsanna waxaa yaqiina inuu waddadii uu ka baadiyoobay mana dhici karto inay waddo saxa ay soo baxdo gadaasho in la helo waddo sax oo toosan oo ilaahay subxaana wa tacaala lagu gaaro oo jannada lagu gaaro oo taas khilaafsan ama caqiide ha ahaato ama cibaadooyin ha ahaadaan caqaa'idda gadaal ka imaatay waxaa ka mid ah in sifaatka ilaahay wax ka mida la inkiro in sifooyinka ilaahay wax ka mida laga hadlo oo la inkiro dhammaanteed waa wax cusub laa nebiga calayhi salaatu wasalaam kama soo aroorin saxaabada nebiga calayhi salaatu wasalaam hal saxaabina kama soo aroorin dhammaantood madhabkooda hal mid u ahaa in la sallimo oo la rumeeyo oo la aqbalo wixii ilaahay naftiisa uu ku sifeeyo qur'aanka ama wixii nebiga calayhi salaatu wasalaam uu ilaahay ku sifeeyo sunnada saxiixada wixii ilaahay uu ka sheego nafsadiisa wuxuu ilaahay nafsadiisa uu ka sheego oo qur-aanka ilaahay uu ku sheego iyo wax nebiga calayhi salaatu wasalaam uu rabbigiis ku sifeeyey oo yidhahda rabbigeen waa saas ilaahay waa sidaas ugu sifeeyo waxay isku waafaqsanaayeen saxaabada nebiga calayhi salaatu wasalaam wax ka mida inaan la inkirin wax ka mida inaan la qalloocin wax ka mida inaanan meel kale lala aadin ee la rumeeyo gadaal waxaa ka imaaday in la inkiro sifaatka ilaahay qur-aanka ilaahay ku sheegay sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam lagu sheegay ama kulli ha ahaato ama qaar ha ahaadaan labada waa isku mid qofka ama boqol sifa ha inkiro ama kulli ha inkiro ama hal sifoo ka mida ha diido kulli oo isku ba isku macna madhabka noocaasa waa muxdath waa wax gadaal ka imaaday saa darteeda haddaad aragtid axad ilaahay sifooyinkiisa wax ka mida oo qur-aanka ilaahay ku sheegay diidan oo dhahaya saas ma aha ama yad ha ama gacan ha ahaato ilaahay naftiisa qur-aanka uu ku sheegay ama imaansho ha ahaato oo ilaahay qur-aanka nafsadiisuu ku sheegay ama sarraynta ilaahay uu sarray ha ahaato qur-aanka ku sheegay sifooyinka la aada u tiro badan yihi midii dooniba ha ahaato qof inkirsan haddaa aragtid madhabkiisu iyo caqiidadiisu waa madhab iyo caqiida mubtadaca qofkaasna waa qof waddadii xaqaha khilaafay waxaa ka mid ah waxyaalaha nebiga calayh salatu salaam iyo saxaabadiisa ka dembeeyey in qadarta ilaahay la anfiyo in qadarta la diido ilaahayna wuxuu sheegay nebiga calayhi salaatu wasalaamna sunnadiisa uu ku sheegay iimaanku inuusan dhammaystirmaynin ilaa qofka inuu qadarta u rumeeyo maahan ilaahayna qur-aanku ku sheegay shay walba wuxuu ku dhacayaa ilaahay qadarkiisa makhluuqa iyo annaga camalkeena iyo waxaan samaynayno waxay ku xiran yihiin ilaahay doonistiisa iyo mashii'adiisa wuxuusan ilaahay idminna ma dhacaan shay walbana ilaahay subxaana wa tacaala waa uu qoray adduunyadan intaan la abuurin konton kunoo sano ka hor shay walba oo adduunyadan ka dhacaaya ilaahay subxaana wa tacaala waa uu qoray intaan adduunyada iyo cirkii dhulka aan la abuurin konton sano konton kun oo sano ka hor sida sunna nacasaasaan ku sugnaatay gadaal waxaa ka imaaday waxa ilaahay qadartiisa anfinaayo ayagana waa ka mid waxaa ka mid ah waxyaabo cibaadooyina oo gadaal laga keenay cibaado walba oo sunnada sunnada nebi calayhi salaatu wasalaam aan ku sugnayn cibaado walba oo ilaahay loogu dhowaado wax walba oo ilaahay loogu dhowaado oo aan ku soo aroorin kitaabka iyo sunnadu inuu yahay shaygaas shay muxdatha iyo shay baadiya wa iyaakum wamuxdathaati اlumuur nabiga alay slat slam khudbadiisa wuxuu dhihi jiray wa iyaakum wamuxdathaati اlumuur muxdathaat اlumuur waa waxyaabaha gadaal laga keeno waxaasoo dhan waxa ay ku soo aruureen al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atamamtu alaykum ni'mati diinta ilaahay uu soo dejiyey oo dhammaystirnaatay waa dhammaystirnaatay waa ay kaamil noqotay wax allaale waxay marka ayada ka dambeeya o dhan oo bini aadanku ay keenaan ama waxyaaba ilaahay lagu dhowaanayo ha ahaato ama waxyaabo la caqiideeyey ha ahaato waxaasi xaq inuu noqdo suuragal maaha xaq inuu noqdo oo sax uu noqdona suuragal maaha culummaduna waxay caddeeyeen inaysan jirin wax gadaal ka imaaday oo xasana oo wanaagsan oo lagu magacaabo albidcatu alxasana albidcatu alxasana shay gadaal laga keenay ilaan macnaha bidcada waa sidaas haddii gadaal aan laga keenin oo ilaahay qur-aankiisa laga helo ama sunnada nebi calayhi salaatu wasalaam iyo camalkii saxaabada laga helo waa khalaq waa sharcan bidca uma aha lama dhihi karo waa bidco waa sharci laakiin bidco waxaa la yidhaahdaa wixii qur-aankan aan laga helin sunnada nebi calayhi salaatu wasalaam aan laga helin saxaabada nebiga calayhi salaatu wasalaamna aysan samayn shayga haddii intaasoo arrimood laga helo oo qur'aanna laga waayo sunno nabi alay sunno nebi alay slat slaamna laga waayo camalkii saxaabada laga waayo haddii laga waayo arrinkaas shaygaasi markaasa waxaa leeyahay waa bidca cibaadana ah ilaahay lagu dhowaanayo wax ilaahay lagu dhowaanayo ah shaygaasi marka bidcada ah inuu xasan uu noqdo oo uu qurxoonaado oo uu wanaagsanaado suuragalma waxayna yidhaahdeen imaama maalik wakayruh qofkii sheegta in ay bidco wanaagsan ay jirto wuxuu nabiga calayhi salaatu wasalaam uu ku tuuray oo ku tuhmaystay khiyaano qofkii shay la imaada cibaado ilaahay lagu dhowaanayo sharcigeennana aan ka mid ahayn yidhaahda waa shay bidca oo gadaal laga keenay laakiin wanaagsan oo ajar lagu helo qofkii saas yidhaahda wuxuu nebiga calayhi salaatu wasalaam ku tuhmaystay khiyaana sidee buu khiyaano ugu tuhmaystay diintii waa uu kamilay alyawma akmaltu lakum diinakum nabiga calayhi salaatu wasalaam ma dhiman ilaa isagoo dhammaystiray maahan khayr ma jiro ilaa isagoo sheegay shar ma jiro ilaa isagoo ka digey qofka yidhaahda may waxbaa ka dhiman qofkii waxyaabo gadaal ka keeno cibaadooyin iyo caqiidooyina gadaal ka keenoo yidhaahda shaygani waa fiican tahay ajar badanaa laga helaa waana sax qofkaas wuxuu ka dhigan yahay qof yidhaahday waxbaa ka dhiman nebiga calayhi salaatu wasalaam khayr badan uu sheegay laakiin ma wada dhammaystirin qaaraa dhiman qaarkaas dhiman waxaa ka mid a qaarkana anigu keenay aa ka mid a caqiidadana haystaa ka mid a oo nabiga calayhi salaatu wasalaam uusan ogeyn oo sunnaankaas laakiin fiican oo xaqa cibaadadaanaa ka mid oo ajarka badan ajarkeedu badan yahay qofkii sameeyey intaasuu ajar ka hel ka helaa waxyaabaha dadka ay ay soo dariyeenna lama tirin karo aad u tiro badan yihiin aaday u tiro badan yihiin oo aan la soo tiri koobi karin waxaa ka mid a maalmo gaara in loo dabaaldego maalmahaasna laga dhigo maalmo ilaahay lagu dhowaado waxaa ka mid waxyaabo cibaadooyina lagu sheegay in lala imaado oo qur-aanka iyo sunnada aan sal ku lahayn waxaa ka mid a caqiidooyin fara badan qofkii marka waxaasoo dhan ay la saxsan yihiin qofkaasi hadalkiisu muxuu u egyahay muxuu u shumay hadalkiisu wuxuu usoo shumaya qofkaasi nabiga calayhi salaatu wasalaam khayr badan uu sheegay khayr badanna waa ka tegey khayr badan uu ka tegey isagana wuxuu leeyahay nabig sal salaam khayr ma jiro ilaa waa idin sheegay sharna ma jiro ilaa waa idinkaga degay maa maa min nabiyin arsalahu allahu qablii ilaa kana xaqan calayhi an yadulla ummatahu calaa khayri maa yaclamuhu lahum وينذرهم شر ما يعلمه لهم يقول النبي عليه الصلاة والسلام نبي والبنا ساس وها إلهي القرآن كحوكو شيء إلا تام يالي إذن وحي كل ما يسترناتي بمشهد النبي عليه الصلاة والسلام ويكون ما يسترناتي حبك كما تجي وأنا ساس oo qofkii cibaado ku dadaalaya hadduu inta qur-aanka iyo sunnada ku soo aroortay uu fiiriyo ma dhammayn karo ma dhammayn kartidba maba samayn kartid kulligeed sunnada nabi cala slat slam inta ku sugnaaday oo cibaadooyin ah intaasi qof wada dhammayn kara oo dhammaystiri kara kulligood ma jiro aaday u tiro badan tahay haddaad cibaado rabtid caqiido wanaagsan haddii aad rabtid qur-aanka iyo sunnada lagu dhammaystiray toosan oo wax ka hor imaanaya aysan jirin oo fidrada ilaahay dadka ku abuuray iyo caqliga ilaahay dadka uu siiyey waafaqsan oo wax lagu wareerayo aan lahayn qur-aanka iyo sunnadu wax lagu wareerayo caqliga uu diidaayo marnaba kuma jiraan waxaan la suuraysan karin marnaba kuma jiraan marka caqiido dhammaystiran oo sahala cibaadooyin noocaa doontida saa doontid u dadaal aadan dhammayn karin kulli waa la dhammaystiray qofkii marka waxaasoo dhan ka leexda oo waxyaaba asaga uu soo dariyey iyo muxadataad la imaada qofkaasi waa qof calaa bayina asagoo ku sugan oo waxa ay u caddaadeen naftiisa u dooray meel xun asagaa naftiisa meel xun u dooray wax kaa nuqsaana ma jiraan wax dhiman ma jiraan wax walboo loo baahan yahay waa helaysaa qofkii intaasoo dhan ka lexdo anfici waayaan oo naftiisa amiir ka dhiga iyo hawadiisa iyo wixii naftiisu ay jeceshahay keliya iska raaca iyo sidaa isaga la quma cibaadadan hebelow maxaa u samaysay way fiican tahay way wanaagsan tahay waa ila macaanaatay waxaan maxaa u samaynaysaan ma qur'aanaa ku aragteen ma nebiga calayhi salaatu wasalaam sunnadiisaa ku hesheen ma saxaabada nebiga calayhi salaatu wasalaamaa ku hesheen may laakiin maca daalika waa wax waa wax fiican taas waxaa la yidhaahdaa hawada oo la raaco labadaas arrimoodna wax u dhexeeya male imaa qofka inuu ku dheganaado sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam uu ku dheganaado oo uu qabsado wa imaa inuu hawadiisa uu raaco arrin saddexeeya ma jiraan qaala tacaala fain lam yastajiibuu lak faaclam annamaa yattabicuuna ahwaa'ahu qul faatuu bikitaabin min cindi illaah هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم هوذوا ذي الرعاية قفك إما إن وحن وراعه وإما إنه هوذي سي وحي كسر وهو هوذا وحال لها نفط جعيل كير هي نفط وحي ماتو نفط هذا ماتي بس وإلا معاناتي qofka waxaa jira shay la macaanaanayo dookh qof dookhiis wuxuu ka helo waxaan maxaa maxaa maxaa u jeclaatay waxaan waa waa ka helay bas waas marka marka diinta la joogo dookhu waa adduunyada waa adduunyada wixii ilaahay uu banneeyo mubaaxa wixii dookhaagaa ka qaado wixii ilaahay uu banneeyey oo ilaahay uu xalaaleeyey oo wax la cuno ah wixii dookhaaga naftaada ay jeclaata ka cun waa wixii adduunyadaada ku saabsan ama wixii aakhira ku saabsan dookh male wixii ilaahay loogu dhowaanayo dookh male waa sharci bas waa sharci wax allaal wixii sharcigaas khilaafsanna waa hawo meel dhexaad ma jiraan ma jiraan wax fiican sharcigana ka baxsan oo sunnada iyo laga waayey aan xumayna haddana maca daalik ma xuma oo meel dhexaadoo fiican ma jira imaa inaad daliil haysatid waa imaa inaad naftaada raacsan tahay naftaada iyo hawadaada ama hawadaada ha ahaato ama hawo qofeed ha ahaato waa wax qofeed ama adigu yeelo ama qof ha jeclaatay ha yeesho ama cid kaleeta ka keenso meel u dhexaysa male sida adduunyada hal siraad uu jiro iyo hal wado qiyaamahana waxaa jira hal siraad hal wado waddadaasoo naarta ilaahay uu kormariyey waa hal siraad waxaa la yidhahdaa siraadka qiyaamaha waa waddada qiyaamaha qofkii taas ka gudba waan hal xabo qofkaasaa jannada ilaahay u gudbaaya qofkii taas ka gudba qofkaasaa jannada ilaahay u gudbaaya marka waddooyinku waa hal yaa ka gudbaaya halkaas waddo qofkii adduunyada raaca oo ku dheganaana taas waxaan ka faa'iideynaa inay naga badbaadiso ku dheganaanshaha sunnada nebiga calayhi isalaatu wasalaam waxaan ka faa'iideynaa inaan uga badbaadno bidacda inaan uga badbaadno waa sida keliya oo looga badbaadayo bidcada ila nebiga calayi isalatu salaam sunnada uu ku maarata ku dhaliilay oo madmuumka ah oo ila oo nebiga uu ku sheegay inay tahay dalaala halka waddoo looga badbaadayo waxay tahay ku dheganaanshaha sunna nabi alai slat slaam xagga caqiidada oo wax allaala waxaysan sunnada tusinin faraha ka qaad ha khilaafin xagga cibaadada oo cibaado aysan sunnada ku soo aroorin ilaahay ha ugu dhowaanin cibaadaha ka dhigan xagga dhaqanka iyo dhinac walbaba waxaa laga faa'iidayaa in siraadka qiyaamaha qofka uu maro isagoo badbaaday inuu ku badbaado waxaa sunnada nabi alai slat slaam uu noogu sheegay in biro afkooduu dhuudhuuban yahay madaxooda uu soo laaban yahay in siraadka ay ag suran yihiin waddadaasi qof walbana waa mari doonaa wixii ilaahay uu amro inay ku ay ku dhagaanna ku dhagaaya halkaasna ku diyaarsan yihiin waxay ku boodayaan birahaasi oo ku dhegaysaa oo la haraysaa cidduu ilaahay uu amro la haraysa marka saalim qofku ma noqonaayo hadduusan adduunka saalim ku ahayn ma badbaadaayo hadduusan adduunka ku badbaadin haddii kaleeto ilaahay wuxuu amrayaa birahaas inay qabtaan oo ku dhegaan oo la soo degaan birahaasaa qabanayo ku dhegaayo oo la soo degaayo mana gudbaayo sidaasoo kaleeto nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay ilaahay uu ku karaameeyey xawd dar laga cabo oo weynan badan oo bannaanka iyo bannaan bannaanka qiyaamaha ilaahay uu u sameeyey nabi maxamed alayh isalaatu wasalaam wuxuu nabi alai slat slaam uu sheegay in rag laga celin doono ummaddiisaa soo aadaysa nabiga calayhi salaatu wasalaamaa taagan dherarkiisa darkaasi laga cabbaayo iyo ballaarkiisa wax aada u ballaaran aadna u macaan badan qofkii hal mar cabbana uusan mar dambe oomayn weelo lagu cabbana leh xidigaha cirkana ka tiro badan galaasiyaashiisa ummadda nabigaa soo aadaysa laakiin dadaa laga celinaya nabi calayh salatu salaam wuxuu yidhaahday rag aa laga celin doonaa soo socda markaasaa laga celinaya laga horeynaya laga reebaya markaasaa nabi alai salatu salaam wuxuu leeyahay waa ummaddaydi ummatii ummatii markaasaa waxaa lgu laigu leeyahay إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك إنهم غيروا وبدلوا موجد gadaashaada waxay sameeyeen waxbaa la bedelay markaasaa waxaan dhahayaa yidhahda suxqan suxqan fogeeya marka haddii saa ay tahay waa bedelitaan waa doorin waa laga celinaya marka xawdka nabiga calayhi isalaatu wasalaam waxaa ku soo arooraya wixii sunnadoo saafiya adduunyada ku soo arooray oo meel kaleetaan u aroorin sunnada nebi calayhi salaatu wasalaam keliya u soo arooray ayada keliya u hoggaansan oo aan khilaafin qofkii meelo kaleeta ka soo cabba suuragal maaha inuu qiyaamaha xawdka nebigu ka cabo meelo kalea ka cabbi jirta meelihii kala raadso xawdka nabiga calayhi salaatu wasalaam kacabitaankiisa intaan qiyaamaha aan la gaarin darka nabiga calayhi salatu salaam ilaahay qiyaamaha u samaysiiyey intaan qiyaamaha la gaarin waa inaad u soo aroortid xawdka nabiga calayhi salaatu wasalaam adduunyada haddaadan adduunyada raalli ku ahayn inaad u soo aroortid sidee qiyaamaha u damcaysaa inaad u soo aroortid qofkii aan ku raali noqon adduunyada inuu u soo arooro sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam uu ku soo arooro ayada oo ayada keliya uu wax ka qaato oo ayada keliya uu ka cabo oo ayada keliya uu u soo arooro adduunyadu waa imtixaan waana laisku fiirsanaya saa darteeda waxaa jira meelo badanoo wax laga cabo waa badan yihiin waxyaa meelo badanaa wax laga cabaa waa tiro badan yihiin laakiin waxaa ka mid ah ceelka nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo darkiisa waa kanaa laakiin adduunyada maadaama ay imtixaan ay tahay laguguma khasbaayo waa lagugu fiirinaya tii nebiga calayhi salaatu wasalaam waa tan waa saafi waa caddahay waa dhib yar tahay sifooyinkiisa ka mid tahay inay dhib yartahay oo sahlan tahay kuwaa kaletana waa kuwaasa waa fara badan yihiin waxaa lagu siiyey waa laguu fiirsanaya aladii khalaqa almowta walxayaat liyabluwakum ayukum axsanu camala waa laisku fiirsaday waa kana kii kuwii kaletana waa kuwaana adduunyadu marku dadku waa badan yihiin dadku waa badan yahay qaar tan nabiga calayhi salaatu wasalaam marnaba aan ku soo leexan waa jiraan waa u badan yihiin qaar midda nebiga calayhi salaatu wasalaam marmar kuwa kaleetana marmar oo yidhaahda anigu waxeygoo dhan aan isku waxaysanaya hal ceel oo keliya iguma filna qaar tan nebiga maaragtay wax ka badsada iyo qaar kuwa kale wax ka badsada isku jir iyo qaar tan nebiga calayhi salatu wasalaam ku kooban tan nabiga calayhi salatu salaam ku kooban kuwa kaleeta marka waa la yaaban yihiin waxaanu adduunye faraha badan malaayiin xawd malaayiin ceelal oo laga arooro adiga halkan bas a ku kooban tahay qof dambeeyaa tahay waa dambaysaa waa indhala'dahay hal meel bas badso mid walbana wuxuu mid walbana wuxuu leeyahay inaan wax suubiyaan rabaa mid walba wuxuu leeyahay inaan wax hagaajiyaan rabaa yaxlifuuna biاllaah in aradnaa ilaa ixsaana wa tawfiiqa waddo walba oo waddada nebiga khilaafsan kuwa ag taagan waxay leeyihiin waxbaan hagaajinaynaa mid walba wuxuu leeyahy waxbaan hagaajinaya mid walba dacaayaduu la taagan yahay waxaasoo dhan inuu qofku dhaafo oo hal xabo oo keliya uu ku arooro qofku ilaahay uu ku hanuuniyo waxyaabuhu la kulmaya waxaa ka mid a in lagu tilmaamo inuu indhala yahay waxbaba u jeeda ilaa hal xabo maahan qiyaamaha laakiin marka la imaado waxaa la tegayaa xaqiiqadii hal xaw keliyaa jira kuwa kale waana la isku diidaya halka xaw qofkii marka maanta dhaafa oo mashriq iyo maqrib meel walba ka darsada meeshii uu loogu yeerana lugaha la gala meeshii ka soo horbaxda wax ka cabba cid walba wax cabbaysa wax la caba qofkaasi waxaa lagu abaalmarinaya in xawdka nebiga loo diido abaalmarintiisu waxaa weeye in loo diido gardarrana maahane waa xaq adigaa marka horeeto ku gaabsan u soo aroorin marka meelaha iyo wax ka raadso meelaha iyo kaleeto wax ka raadso adduunyada marka annagii danta noogu jirtaa iyo aakhirada labadaba waana diinka oo dhan sunnada nabiga calayhi isalaatu wasalaam waxay jamcinaysaa oo koobaysaa diinta oo dhan nooc walba ha ah qof walbana waxayna waxay mas-uuliyad ka saaran tahay nafsadiisa hadhow kuma anfacayso sheekh kuma anfacaayo oo xertii sheekh hebel aan ahaa kuma anfacayso kuma anfacayso ariiqo ariiqo heblaayaan ku jiray kuma anfacayso urur urur hebel aan ku jiray kuma anfacayso koox qof walba wuxuu mas-uuliyaddii ka saaran tahay nafsadiisa qof walba waxaa su-aasha laga weydiinaya nafsadiisa su-aalaha qabrigiina ka mid tahay su-aalaha qabri qabriga qofka lagu weydiinaayo weeye keliga ayaana ka jawaabaayo cid kaleeto laguguma soo daraayo dad kaleetoo wanaagsan wanaaggooda kuma anfacaayo dad kaleetoo xunna xumaanteeda kuma dhibayso aabbaha haddii uu ahaa nebi rasuul ilaahay rasuulnimadiisa kuma anfacayso haddii aabbaha gaalada gaalka ugu weyn uu yahayna gaalnimadiisa kuma dhibayso nafsadaadaa lagaa warsanayo rabbiga macbuudkaaga sheeg maxaa ilaahay ku caabudaysay waa diintaada ninkan dhexdiina laydinka soo saaray muxuu yahay waa nebi maxamed alayhi isalaatu wasalaam see ka yeeshaa luu ma raacday ma khilaaftay ma luga badsatay marmarna lug lugna asaga lugna meel kale see ka yeeshay waa imtixaan nabiga calayhi isalaatu wasalaam qabriga waa imtixaan su'aal dariiqaa ku soconaysa su'aal macbuudka aa caabudaysay su-aal marka nafsadaaday mas-uuliyad kaa saaran tahay qof walba marka annaga naga mid ah iyo qof walbaoo caaqila waxaa waajib ku ah inuu naftiisa daacad u noqdo naftaada daacad u noqo naftaada ha lugoyn adiga naftaada ha lugoyni saa ogsoonaha qofna naftiisa ma lugooyo qofna nafsadiisa lugooyo kuma sameeyo qof walba wuxuu jecel yahay naftiisa wuxuu la jecel yahay meesha ugu fiican ma dhici kartaa meel aa og tahay inay lugooyo ay tahay oo khasaare ay tahay adigoo og inaad naftaada ku dhumisid maya meel waktiga uu kaaga dhumaayo ay og tahay waxaa laga yaabaa qofka hadduu xun yahay inuu dadka kaleeto ku lugooyo qofka haddii uu xun yahay inuu dadka ku lugooyaa laga yaabaa laakiin qofna naftiisa ma lugooyo adduunyada marka diinta ka awlaysan naftaada ha lugooyn naftaada u daacad noqo waxaa naftaada ugu da ugu daacad noqotaa sida ugu wanaagsan inaad u samaysid sida ugu wanaagsan inaadan naftaada meel kaleeto aadan ku habaabin u faker marka ugu horraysa nafsadaada u faker soo yaqiin maaha kitaabka ilaahay iyo sunnada nebiga calayhi isalaatu wasalaam inuu xaqa ku kooban yahay waa yaqiin arrinkaas waa arrin aan yaqiinsannahay maan raaco maxaa igu kallifaya inaan khilaafo anigoo og waxaan in jannada lagu gelaayo la-aanteedana naarta aan ku aan ku mutaysanaayo anigoo og maxaa igu kallifaya inaan khilaafo maxaa kalifaayo waa caqli xumo wuxuu u baahan yahay qofka marka ilaahay hidaayadiisa inuu ilaahay u baryo umuurahoo dhan waxay ku jiraan ilaahay gacantiisa qofka inuu ilaahay u baryo ilaahay uu tala saarto ilaahay uu ku kalsoonaado aada ogaatid inaadan waxba waxba aysan kuu hagaagaynin ilaa ilaahay kaalmadiisa maahan waxa ugu weyn waa diinta inay kuu saxan tahay waxa ugu weyn waa in ay kuu saxan tahay wixii ilaahay ugu dhowaanaysay waxaa naarta uga badbaadaysay waxaa jannada ku gelaysay inaa inaad haysid waa wax ugu weyn marka waa wax ugu weyn oo ilaahay aan ka barinno inuu ilaahay na siiyo inuu ilaahay una tuso inuu ilaahay nagu hanuuniyo inuu ilaahay uu nagu kaalmeeyo kaalmadaas haddaadan ilaahay aadan ka helinna kuma suuroobayso adiga inaad keensatid wax walbo wanaagsan waxay ku waxay ku xasilaan oo ku xaqoo waxay ku xaqiiqoobaan ilaahay kaalmadiisa wax walba oo fiican waxay ku xaqiiqoobaan ilaahay kaalmadiisa caqli keliya ma aha dadaal keliyana ma aha firfircoono keliyana ma aha waxa walba ilaahay hanuunkiisa marka waa inaan ilaahay aan ku xirnaanoo ka barinno kadibna aan nafsadaada aad dadaal ah ka samaysid naftaada aad dadaal ah ka samaysid sheega cilmi u yeelo marka hore inta awooddaada u baahan tahay daruuriga ah kadibna waxaa ku dadaashaa inaa camal kale la imaatid diintaana waa ilaahay diin uu ka dhigay yusr wuxuu yihi nabi calayh salatu salaam ina hada addiina yusr ina hada addiina yusr diinkaani waa fudayd isagaa fudayda waa sahlan yahay marka wuxuu isku darsaday sahlanaan iyo toosnaan waa toosan yahay waa tawxiid khaalisa waa sahlan yahay ma suuroobayso wax ku anfacaayo inuu kaa khasaariyo ama waxaad ku khasaaraysid inuu ku gaarsiiyo wax walboo adduunyadaada ah iyo wax walboo aakhiradaada ah hagaageeda waa ku xihan asaga waa wax aada u sahlan diimihii hore oo ilaahay uu soo dejiyo xaqa ahaa ilaahay uu ka fadilay diinta nabi maxamed alayh isalaatu wasalaam waxaa looga fadilay sahlanaan iyo fudayd fulinteedaa sahlan ku camalfalkeedaa sahlan qaadashadeedaa sahlan wax walba aa aragtid oo khaldan diinna lagu sheegaayo waxaa yaqiinsataa in khaladka uu waxaas khaldan khaladku ka imaaday dad fahamkood aysan diinta ka imaan waana dhacdaa in badan in waxyaabo maaragtay khaldan oo aan fiicnayn qofkii u arko diinna lagu magacaabaayo oo qofkii isilaa see waxaan ku suuroobaysaa shay walboo noocaasa khaladku wuxuu ka imaaday dadku ka imaaday dadkaa wax khalada fahmay ama si khalad u qaatay ama waxaan diin ahayn diin ka dhigay ama sidii loo sidii ilaahay uu sheegay maana si kale u fahmay khaladka bini aadam ka jira oo ilaa diinta nafsadeeda wax dhiba male khaladna male kulligeed waa sawaab kulligeed waxay u suubataa in lagu camal falo in la tadbiiqiyo waxay ka hor imaanaysa male oo khayra waxay ka hor imaanaysa oo khayra oo wanaagsan oo maslaxadda adduunyadii ku ku hagaagayso oo diinteenna ay ka hor imaanayso ma jiraan qofkii waxyaaba noocaas oo ka mid a arkana ha ogaado in fahamkiisa looga imaaday fahamkiisa looga imaaday say ka khaldanta waxaan ku soo khatimayaa intaas dardaaranka ugu weyn waxaa weeye ku dadaalka aan ku dadaalno qabsashada aan qabsanayno sunna nebi calayhi isalaatu wasalaam ilaahay subxaanahu wa tacaalaana u kaalmaysanno qofka marka ugu horreeya uu ku hormaro ilaahay kaalmaysashadiisa iyo ilaahay tala saarashadiisa uu ku hormaro kadibna inta dadaalkiisa oo tabartiisa uu la imaado labadaas arrimood haddii aad isku heshid oo ilaahana aad kaalmaysatid inta awooddaada ah oo dadaal ah si daacadana u dadaashid waxaa la hubaa inuu ilaahay uu kuu dhammaystiraayo ilaahay waa kuu dhammaystiraaya والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا إله كهنونيناي إله كودا ميستراي لكن مركو رواينا قلبي وناكسن لإماتي قلبي وناكسن وإلهي أكتير سناتي مركا لبان أنت أود هذه تبرت هذا أهو الدلال أنا أسميسي وأس أرمت قفك لا إمانا ما خساره مركي الله سبحانه وتعالى وحنكبرنا بأسمائه وصفاته inuu xaqa nagu hanuuniyo naguna kaalmeeyo inaan qabsanno ku camal falno geeridu aysan noo imaan ilaa annagoo ku sugan wixii nabi calayhi salaatu wasalaam uu ku sugnaa maahane subxaanaka allahuma bxamdik ashhadu an laa ilaha illaa anta astaqfiruka waatuubu ilayk